ciidamada ah booliska maamulka jubbaland oo saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka waday xaafadaha magaalada kismaayo kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii lagu dilay guddoomiyihii rugta ganacsiga jubbaland ayaa waxa ay ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen bambooyin miinooyin iyo qalab la sheegay in kooxda al-shabaab ay ku doonayeen inay weeraro cusub ay uga fuliyaan gudaha magaalada kismaayo taliyaha ciidamada booliska maamulka jubbaland maxamed naasir guuleed ayaa v o a u xaqiijiyey in miinooyinkan iyo bambooyinkan ay ka soo qabteen guri ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay ka kiraysteen xaafadda farjanno ee magaalada kismaayo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo sabtidii ka hadlayey aaskii magaalada kismaayo lagu sameeyey guddoomiyihii rugta ganacsiga jubbaland shaafi raabi kaahin oo ay al-shabaab jimcihii weerar ismidaamin ah ku dileen ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga soo wada horjeysto la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab nin maalin dhaweed xamar makhaayad isku qarxinayay yaa intuushaha makhaayaddii ka caboo dadkii salaamaybu wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum markaa wuxuu u salaamaya inay muslimiin yihiin halkanaan maanta ku cibaadaysanayaa yidhi markaasuu isqarxiyey halkaasaan maanta marayna ta maanta inoo taallaa waa middaas dadkaan isaynaa waa kuwaas inxiraafka halkaasuu maraya qofna ma xigo abti uma aha adeerna uma aha eelna uma aha qabiilna ma aha saa wuxuu leeyahay murtadkii aabbahay ahaaba waxaaya waxaaya ku soo samey laygu yidhi waa inaan meel uga wada jeesanno oo la wada dagaalanno dhanka gobolka gedo ciidamada dowladda soomaaliya oo weerar ku qaaday deegaanka qaninyaale oo soddon kilomitir u jira degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa waxay ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen laba ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab oo halkaasi saka ku aruursanayay halka ay ku dhaawaceen ilaa afar kale ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ku guulaystay inay weerarkaasi ay ku soo badbaadiyaan tiro ari ah kuwaasoo ay u celiyeen dadkii iska lahaa ee ay maleeshiyaadku ka soo aruuriyeen sidaasna waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiye cismaan nuur xaaji macalimu shalay aroortii laba iyo tobanka markay ahayd ayuu ciidankaas howlgalka galay saddex saac markay ahaydna xabadda way bilaabatay iskamayna jirin al-shabaab howlgalka asaga ah howlgal ay filinayeenna muusan ahayn iyagoo dadkii reemiig ahaa xoolo baad eh ka qaaday ayna ugu magac daraan waa sika wax la yidhaahda ayaa maxaan ku dhahdaa lagu dhex dhacay nimanka ayaga ahaa waxaa la gaarsiiyey khasaare aad iyo aada u bilaaran waxaa ka dhintay sida aan ognahay dhimashada waxay mareysaa laba nin ayay mareysaa dhaawacana waa afar nin halkaasi waxaa lagu gaarsiiyey khasaare aada iyo aada u baan ciidanka xoog dalka soomaaliyeedna waxaaba yaraata khasaare wuxuu soo gaaray ma jiraan waxay kusoo guuleyseen ari tiradiisa ay gaaraysa maxaan ku dhahdaa saddex boqol uu kala cararay oo ciidihii reemiga oo laga qaaday ayuu ku kala cararay oo xabadda ayuu ka cararay adi shan neef oo ari toban iyo dhowr neef oo baabuur saarneed iyo gaariga asaga ahaana waa laisku soo qabsaday oo waa la keenay magaalada ee baled xawa ciidankaasi waxay gaareen guul aada iyo aada u bilaaran waxaa kaloo lasoo qaaday qalabkii iyo soollaradii ay wax ku dabaysanayeen iyo taleefanadii iyo maxaan ku dhahdaa rasaas ay meesha kaga carareenna waa la keenay ciidankaas marka wuxuu gaaray guul aada iyo aada u bilaaran ciidamadana waxay go-aansadeen inay galaan maxaan ku dhahdaa howlgallo ka dhan ah lagu safeynaya argagixisada dhanka deegaanka janaac cabdalle oo lixdan kilomitir dhanka galbeed oga beegan magaalada kismaayo ciidamada dowladda soomaaliya iyo saaxiibadooda oo toddobadii bishan maleeshiyaadka al-shabaab deegaankaasi kala wareegay ayaa dib oga soo baxay deegaankaasi waxaana ay ciidamadu dib ugu laabteen fariisimahoodii deegaanka buula guduud khadar maxamuud xareed v o a nairobi